إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee duhurnimo qodobadiisana waxaa ka mid ah maryaamta macuusleyda ayaa xalay si kama ah isaga dilay nin ayaa ka tirsanaa xilli ay qorsheynayeen in weerar arbushaad ah ay ku qaadaan magaalada webxo ee gobolka galgaduud dulimadyadii diyaaradaha ee muqdisho ayaa la joojiyey iyadoo caasimadda ay ku shirayaan wasiiro ka tirsan dalalka soomaaliya ciidamadooda duulaan ku joogaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa muujiyey in dalka ay ka jiraan shirkado dad ajnabi ah ay leeyihiin oo markoodii hore loo furay arrimo sirdoon maraykanka ayaa duqeyn uu ka geystay duleedka degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan waxa uu ku dilay toddoba ruux oo shacab ahaa idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakadda shabaab almujaahidiin ayaa baahisay codka naftiyuurihii labaade ee ka mid ahaa raggii weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxaa heshiis kala saxeexday shan jufo oo ka tirsan beesha xawaadle iyo walaayada islaamiga ah ee hiiraan askari ka mid ahaa askartii dhowaan laga keenay dalka eritaliya ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin ka oo ay soo bandhigtay walaayada jubbooyinka warka dibaddana weerar khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow xarunta maamulka yurub ee magaalada barasels ee dalka biljamka inta uu qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maryaamta macuusleyda ayaa xala si kama isaga dilay nin ayaa ka tirsanaa xilli ay qorsheynayeen in weerar arbushaad ay ku qaadaan magaalada wubxo ee gobolka galgaduud maryaamta ayaa intiisa magaalada gaarin waxay meel saddex kilomitr u jirta kula kulmeen laba nin oo dhallinyaro ah oo mooto wada saarnaa rasaas ayay noqoda uga qaadeen dhaawacyo fudud ayaa la sheegay in labada ninoo dhallinyarada ay gaareen dabeedna mootadii ay la rogmatay kadibna dhallinyaradaas ayaa cagahooda ku baxsaday maryaanta macuusleyda rasaastii ay rideen ayaa waxay haleeshay mid ayaga ka mid ah ka oo goobta ku dhintay intaa kadib jihooyin kala duwan ayaa laga maqlay rasaas soo dhacaysa maadaama dadka deegaanku ay hubaysan yihiin waxaana taasi keentay in macuusleydu ay cagaha wax ka dayaan oo ay meydka saaxiibkood ka cararaan magaalada wubxa ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa iskudaygii xalay ay sameeyeen maryaanta macuusleyda ee isla iyaga khasaaruhu ku gaaray horey beesha deegaanka ayaa waxay ugu goodisay in dhulkooda oo shareecada islaamka lagu xukmo ciddii kusoo xadgudubta ay iska celi doonto maryaantan macuusleyda ayaa laga soo abaabulay dhanka magaalada maxaas oo wabxa ay daris yihiin ayna isu jiraan qiyaastii soddomeeyo kilomitr maxaas ayaa waayadan waxaa ka jiray qalqal dhanka amniga ah ka gadaal markii xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamadooda ay soo kulaaleen maryaanta joogtay iyo etoobiyaankana ay duqeeyeen macuusleyda ayaa xal u arkaysay in reer wubxood aanay nabad ku lidin maadaama maxaas habeenkii aan lagu hoyan oo duurka la seexdo laakiinse ayaga ayaa khasaare la kulmay duulaamadyadii diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa la joojiyey iyadoo muqdisho ay ku shirayaan wasiiro ka tirsan dalalka soomaaliya ciidamadooda duulaanka ku joogaan wasiirada gaashaandhigga ee kenya etoobiya iyo jabuuti iyo saraakiil gacanyaryaal u ah ayaa waxay ku shirayaan magaalada muqdisho iyadoo ay weheliyaan xubno ka tirsan dowladda federaalka ah shirkan ayaa waxaa la sheegay in uu horudhac u yahay islamarkaana lagu diyaarinayo ajandaha shir la filayo madaxda dalalkaasi in ay ku yeeshaan magaalada muqdisho culays xoogla ayaa la saaray bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoo jidadka qaar la xiray dad badan oo dhoofi lahaa iyo kuwa soo degi lahaa ayaa maanta qorshahoodu dhicisoobay maadaama la diiday in garoonka diyaarada ay ka duulaan amaba ay kusoo degaan marka laga reebo kuwa wasiirada sidaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu muujiyey in dalka ay ka jiraan shirkado ay dad ajnabi ahi leeyihiin oo markoodii hore loo furtay arrimo sirdoon mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya xilli ay jiraan dad badan oo dhibanayaal u ah shirkado iyo bankiyo ku yaala soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho islamarkaana lacago laga xayiray qaarna laaluush laga dalbaday si loo siiyo hantidooda ayaa waxa uu mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka sheegay arrin ay tahay in lagu baraarugo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa waxaa loogu yeero baarlamaanka ka hor sheegay inay suuragal tahay inay soomaaliya ka furan yihiin ama ka jiraan shirkado waaweyn oo ay ajaanibi leeyihiin loona furay markoodii hore arrimo sirdoon isaga oo xusay in c i e da maraykanka ay caan ku tahay xeeladaha noocaas oo kale ah meesha la leeyaha marka hay-adda dhaqaale ha samaysato dabcan annaga sharciyo kalean koobiyeynayna si ayadoo kale hanti weynay leedahay shirkado waaweyn oo adduunka dad iska laha u shaqeeya oo lacagteeda ay tahay haddaad taariikhda gaal ugu noqoto waxaa laga yaabaa shirkado ganacsiyo annaga dalkeena ku yaala inay hay-ado ajnabi iska leeyihin adhici karta oo annaga aan ogeyn oo ay shaqada ay qabtaan ay tahay shaqo sirdoon oo hadda sirdoon maba lihinba waddan irdihiisa ballaqaynana ciida ajnabiga jooga safaaradaha naga adeegta qof kasta iska dhex marta sirdoon dibado hadda la celiyo ma jiro daas waa hay-adda marka awoodeeda waxay isku imaanaysaa keliya gudaha iyo muwaadinkii inay daba socoto dhowaan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in ay jiraan shirkado iyo bunuug ay shisheeyuhu gacan ku yeesheen isaga oo bulshada ugu baaqay in ay hantidooda ka taxadaraan si aan mar kale loo dhicin sanadkii labada kun iyo kowda ayay ahayd markii uu maraykanku xayiray hanti dad soomaaliyeed u taalay shirkado ku yaala dalka lacagtaas oo aan ilaa iyo hadda la soo celin iyada oo dhanka kale uu maraykanku qirayo in tallaabadaas ay ahayd mid dulmi ah nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay in mu'minka aan laba goor hal gud laga qaniinin idaacadda alandalus ee ku hadasha afka xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay baahisay codka naftii hurihii labaade ee ka mid ahaa raggii weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho haaruun axmed faarax oo loo yaqaan muscab sidoo kalena loo yaqaan cabdurabbi waxa uu ka mid ahaa naftadooriyaashii dhowaan weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka halka oo lagu dilay saraakiil iyo xubno muhiim u ahaa haaruun oo ka dhashay beesha saleebaan gaar ahaana jufada reer muuse dhashayna sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayaa waxa uu ka tegay dardaaran muhiim ah waxa uu sheegeen sababta asaga iyo saaxiibadiisi shaadiyad u gelayeen ay ka mid tahay in loo gargaaro dadka mustadaafiinta ah ee dhibaatooyinka lagu hayo ilaahi subxaana watacaala sida aan jannadiisa dembi dheefkiisa waxa weeyaan aan ku gaari lahaa guryo ilaahi subxaana watacaala jannadiisa uu ku diyaariyeen aan ku heli lahaa sidaa darteeda waxa weeyan igu kalaftay ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan mahad iska leh caam ahaanna waxa weeyaan si guud maantay waa wada ognahay dadka muslimiinta ee muuminiinta waxa weeyaan waxa weeyaan muqadasaadkoodii waa lagu ciyaaray wax loo reebtay oo waxa weeyaan wallaahi nolol waxa weeyaan qof mu'min ah waxaweye maanta ku noolaa kara meesha ma taalo ilaahi subxaana watacaala mustadcafiinta uu noo sheegay in waxa weeyaan aan u gargaarno dadkaas waxa weeyaan daafaha caalamka waxa weeyaan ka soo xabaadaya ee maalin kasta tasliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilafka ee dhibaatooyinka u geysanayaan oo waxa weeyaan bajaajleyda masaakiinta iska xamaalinaysa la dilaya gabdhaha muslimaadka waxa weeyaan la kufsanaya waxa weeyaan dadka la iska dhacaya dadkaasa waxaa rabnaa inaan islaaxino oo waxa weeyaan mustadcafiintaas u gargaarno waana dariiqii rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam nafhurka iyo istishaadkeenana ilaahi subxaana watacaala waxaan rajaynaynaa inuu nooga dhigo mid aqbala ilaahi subxaana watacaala agtiisa laga aqbalo waxa uu baaqu diray beesha saleebaan ee uu ka dhashay waxaanu kula teliyey inay ka dhabeeyaan heshiiskii ay horay ula galeen xarakada shabaabulmujaahidiin oo ahaa inay ka baxayaan dagaalka mujaahidiinta ka dhanka ah halkan waxaan fariin uga dirayaa qabiilka iyo reerkaan ka dhashay si guud waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa maanta waxa weeyaan qabaa'ilka qaara waxa weyan waxaa layidhi kitaabka ilaahay la dagaalamayaan waxa weeyaan safka waxa weeyaan dhinac ka soo gasheen ballanna waxa weeyaan xarakada waa la gasheenoo inaa waxa weeyaan barnaamijkaas ka baxeedaan nimee waxaa idin leenahay ballantii aa shalay waxa weeye mujaahidiinta la gasheen waxa weeyaan sidee taa uga dhabeeya rag waxaa weeye ninkii ballantii uu galay waxa weeyaan sidee taa uga soo baxa ballantaa shalay mujaahidiinta la gasheen oo eed waxa weeyaan inaa waxa weeyaan cadowga ilaahay safkiisa ka baxeedaan ilaahay cadowgiisa safkiisa ka baxa waxa weeyaan ballantii aan la gasheen iyo waxay danihiinni waa laydin oofiyey idinkan waxa weeyaan ballantii oofiya wuxuu sheegay war micnihiisu iyo haddii dagaalka ay ka bixi waayaan in mujaahidiintuna aanay gacmaha baruur ku haysan hadday saas yeeli weydeen soomahan ilaahi subxaana watacaala qof walbeeto ilahay kitaabkiisa ka hor imaato wuxuuna amray inaan waxa weeyaan ka hor tagno bederaa waxa weeyaan dadkii aqrabada ahaa iskaga hor yimid annagana waxa weeyaan sidoo kaleetaan idinkaga hor imaanayna ilahay kitaabkiisa haddaa ka hor imaataan waxaa idin leenaas ilahi subxaana watacaala kitaabkiisa waxaa weeye dhinaciina ka soo raaca taasaa ku nabadgelaysaan haddaad diidaan wallaahi waxa weeyaan tiri tayaba waa ku beeleydaan waxa weeyaan kitaabkan ilaah subxaana watacaala dadna waxa weeyaan wuu kusoo koryeela dadna hoos ugu dhiga war noqda nimayo nimankii waxa weeyaan kitaabka ilaah subxaana watacaala uu ilaahay kor ku yeeli lahaa dadkii hoos lagu dhigi lahaa noqon haddaad diidaan soo maahan in waxa weeyaan ku talagala ilaah subxaana watacaala uu hoos idinkugu dhigi doono allah shahadadiisa ka aqbalay haaruun ayaa intii uu kelimadiisa ku guda jiray waxa uu xusay in aabbihii iyo walaalkii ka yaraaba ay shahiideen waxa uu hooyadii waxa uu hooyadii kula dardaarmay in ay samarto asigoo allah ka rajeeyey in ay jannada ku wada kulmaan waxaa soo taraya ragga istishaadiyiinta ah ee naftooda u horaya in diinta allah ay sarrayso argagaxa ugu daran ee shisheeyaha soomaaliya kusoo dulay iyo maamulada uu ka dhisay heesta ayaa ah ragga naftood horayaasha ah kuwa oo hadba ka buskacinaya meel aan laga filayn maraykanka ayaa duqayn uu ka geystay duleedka magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxa uu ku dilay toddoba ruux oo shacab ah mahad cubeyd ayaa warkan mar kale inoo faahfaahinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda maraykanka ayaa gelinkii dambe ee shalay duqaymo gardarro ah ka geystay deegaanka quracley oo hoos taga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxayna ku dishay dad shacab ah oo iskugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato toddoba wiil oo dhallinyaro ah ayaa la sheegay in lagu dilay duqaymahaas waxayna magacyadoodu kala yihiin cabdulaahi moxamed ciise oo afar iyo toban sano jir ahaa axmed moxamed nuur oo labaatan sano jir ahaa cumar moxamed abuukar oo siddeed iyo toban sano jir ahaa cabdulqaadir moxamed nuur oo siddeed iyo toban sano jir ahaa qays moxamed nuur oo siddeed sano jir ahaa axmed qadar ibraahim cuhmaan oo saddex iyo toban sano jir ahaa iyo casir xasan cabdi oo afar iyo toban sano jir ahaa mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka oo lagu magacaabo cabdulkariim axmed muudey ayaa idaacadda alfurqaan uga warramay siday wax u dhaceen waktigii oo maaragtay ka kooban saacadda ay ahayd adigee toban saac meelahaas ay ahayd ayaa mataqaanaa maaragtay ilmo oo mataqaanaa iskuulle oo dugsiga dhigto iskoolka sacnuur oo dhigto oo ah arday oo iskooleyna dugsi quraana dhigto oo labaatan iyo timinkadoo timi shan timi ilama ka kooban ayaa markaa masjid dhibaar ku gaaray oo maaragtay lagu riday gantaal waa gartay halkee joogeen carruurta meel oo ma la maaragtay oo xoolaha isku imaadaan oo isgoysi oo xoolaha oo kula miirto oo goof e ayaa joogeen maaragtay oo oo ay xoolaha kula miirtaan maaragtay oo ilmihii oo awal saaka dugsi dhinaay oo marka galabtiya saddex ay ahaayeen xoolaha kawarjeen ilmihii kale soo direen meeshaas marka ay ay weli turnaayeen ay kula dheelayeen sidoo kale waxa uu ka warramay nabadoonku sida ay noqdeen dhallinyarada markii ay duqayntu haleeshay kadiba iyo inta gantaale ay diyaaraduhu ku tuureen
ilmaha toddoba ruux waayo halna waa lala-yahay bartiisa maaragtay waxaan kasoo fujinay dardiyada iyo bahallada geedka loo yaqaana bircirka loo yaqaana iyo geedka loo yaqaana qasaxa iyo geedaha kale oo maaragtay oo dhirta ugu xun eh aan kasoo fujinay qaar hal habana waa lala-yahay mataqaana maaragtay bartiisa lala-yahay iyo wax aan kasoo qabanay iyo wax lalashii karo alhaanigaa lagu mursin yahay kaas meeqa gantaala marka ku dhacday labaa ku dhacday dadka aan kasoo fujinay meesha oo hadda caawa aan aasi rabno wax la arki kara ma aha waxay galabsadeen mala qorina ma sidin tuutana uma jiro qorina maaragtay garab uma jirin ilma arday ahoo iskoolka shacalnuur degmada jalaqsha koonfurta quracle hiiraan ayaa mataqaanaa deegaankoodaas ahay waa gartay wax ciidan miyaa ka ag dhowaa halkaa maya wax ciidanka ma dhaweyn
duqaymahan ka dhacay aagga degmada jalalaqsi ayaa dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah soo xusuusinaya xasuuqyo badan oo ay dowladda maraykanku u geysatay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaana ilaa iyo hadda maskaxda iyo maanka ummadda muslimiinta ah ka goyla duqayntii bilo ka hor ka dhacday deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose taasoo ay dowladda maraykanku si gardarro ah ugu laysay dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxaa heshiis kala saxiixday shan jufo oo ka tirsan beesha xawaadle iyo walaayada islaamiga ah ee hiiraan maxamed daahir calsow ayaa warkan inoo haya waxaa soo gabagaboobay kulan heshiis ah oo dhex maray wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo shan jufo oo ka tirsan beesha yabar madaxweyne ee qabiilka xawaadle kulanka oo socday muddo siddeed maalmood ah waxaa goobjoog ka ahaa oo ka soo qayb galay nabadoonnada ugu sarreeya jufooyinka yabar madaxweyne ee xawaadle iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gebagabadii kulanka waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban sagaal qodob oo uu ku cad yahay qodobadii labada dhinac ay ku heshiiyeen waxaana ka mid ahaa sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka beesha ayaa ballan qaaday la shaqaynta mujaahidiinta sidoo kale waxa ay ballan qaadeen deegaanada ay degaan aan lagu dhibin mujaahidiinta shanta jufo ayaa isku raacay oo iska fogeeya inaysan wax lug ah ku lahaan doonin dagaalka lagu soo qaaday shareecada islaamka sidoo kale waxa ay ayideen in deegaanada ay degaan aan lagu soo dhoweyn doonin laguna qarin doonin dadka gaalada u shaqeeya mid ka mid a waxgaradka jufooyinka ayaa sii akhriyey qeybaha kale ee ku xusan bayaanka lix waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biirista cadowga allah si uusan wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddobo waxaan wilaayada kula ballannay in aan ciidankeena iyo hubkeena ka saarno furimaha cadowga allah aana beri ka nahay ciddii diidda warkeena sideed wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee naga xirnaay sagaal ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee xawaal in aysan ku kadsoomin dagaalka shareecladirka ah ee ay gaaladu ka wado dhulka shareecada ilaahay lagu maamulo gabagabadii kulanka waxaa hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan waxaana uu soo dhoweeyay heshiiskan isagoo jufooyinka u soo jeediyey inay dhaqangeliyaan balamaha dhankoodana ay fulin doonaan qodobada lagu heshiiyey wilaayadiinna adinka iyadoo wakiil ka ah xarakta shalmujaahidiin waa ballanteen heshiis baad qorateen taqriiban meesha waxaa idinkugu taala ilaa sagaal qodob sagaalkaas qodob oo aan meesha ka qorannay baan ilaahay dartiis isku dhaarsannay kuna ballannay wilaayadu iyadoo u wakiila xarakadu waxay ballan qaadaysaa ilaalinta iyo fulinta wixii lagu heshiiye lagu ballamay ilaahay cid aan ahayn uguma baqayno subxaanahu wa tacaala horayna idinma aanan khiyaanin idinkuma aanan xadgudbin idinma aanan dulminin haddana ma dhacayso wilaayadiinna inay idin dulmiso adinkana waxaan idin leenahay adkaysta ballanka ilaaliya waxa aan ku ballannay dhammaantoodoo wax shareecadeenna islaamka ay tusinayso waa wax maslaxadeenna hore oo adduun iyo mideenna aakhira labadaba ay ku jirto ballamadaa ilaaliya xaggiinna yaysan ka burin wilaayaduna xaggeeda insha allahu tacala way ka ilaalinaysaa si kastaba ha ahaatee wilaayada hiiraan ayaa waxaa waayahan ka socday kulamo heshiisiin ah oo dhex maraya wilaayada iyo jufooyin ka tirsan beesha xawaadhe waxaana meelo badan oo wilaayada ka tirsan ka dhaqangalay heshiiska ay saxiixeen jufooyinka ka tirsan qabiilka xawaadle askari ka mid ahaa askartii dhowaan laga keenay dalka eritereya ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoona ay soo bandhigtay wilaayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya askartii dhowaan laga keenay elitariya ayaa bilaabay firxad iyagoona u goosanaya raxanraxan mid ka mid ah askartaas ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan isagoo ka hadlaya sheegayna markii la wadayay in lagu yidhi inuu aadayo waxbarasho maxamuud xuseen ibraahim toban toddoba sano jir kowdii moota bajaajaan wadaaya muqdisho markaan joogay markaan joogay mid dhalashtaa wuxuu dhahay nin waxbarashaa la aadooya waxbarashadaas ma aaday mise iska joogay waxaan dhahay waxbarasho ditaa waa aadaya waxaa la dhahay beri subaxdii shirbo imow shirbu aan tagnay waa soo qornay sidaan ugula qaaday markii diyaaradda elboorka aan ka duulna waxaana lahay caasimada asmara u socotiin walaaliino shan boqol a idinka horeeyo haye waa la aamuso diyaaradda dhexdeed laguma foodeyn kara mugta meeshiaan tagnay meesha markaan tagnay ciidanka naga horreeyaan aragnay oo soomaali naga horreysay meesha ay joogeen xaaladiiaan ka horreysanay waxaan lalahay meeshaan dhaqaaqdhan iska dhaafa rag cawaanaan la joognaa tababarkiin hadday qaata lena oo iska qaata sidoo kale wuxuu intaa raaciyey waa bilaana tobabarkaan qaadanay xeragada koowaana la geeyey waa nagala bedelay saddex bilood markaan joognay xero kaloo weecalaana la geeyey iidan shan bilood aan joognay waa kasii tagnay xerada badda aana la geeyey markaan dagaalka oo etoobiya iyo litari dhexdooda aniga ma ku dagaaltamin laakiinse wax dagaal oo dhexdeena galay aniyo iika aa jira oo todoba nin ku dhimata allah u naxariisa oo waxaan dhahnay waddankeena rabnaa tobabar ma rabnee ena celiye markaasaa calan cunug soomaaliya wuxuu taagay calanka jaakada calanoo watay uu taagay waxaa la calanka sababta u taagta maxaa waaye dalka adimaa iskale sidii xabad aynugu soo tuuray anigana waraf dhagaxaan ku tuuray waa ka todoba ruux anaga dhimatay ugu dambeyn wuxuu sheegay in ciidankii halka isugu yimid ay tartiib tartiib xerada ugu goosanayaan haddana xeradii uu ku jiray ay ku hartay tiro aada u yar qofka bini-aadinka waa taqaana afar sano maqnaa waalidkiisna ma arkin xaquuq la-aanna waa jirtay qof walba dismaraal buu noqday dismaraal markuu noqday ana go-aanaan qaad horta aniyo laba kale go-aanaan qaadan waxaan dhahan xeradaan ka bixina aniyo askarinimo awlba raalli kama hene ee waa ka bixinaa saa ugu bixinaa waay waxaan dhahay saa ugu baxnaba ama lacag aan ku iska dhiibna ama si kale aan iskaga baxnay waa bixinaa dhaan aniyo kiina la hadlana xabad ama ka badan ma nagu ridaa horta waa ku ridayna anagana sidii aan kusoo baxna anaga anaga shan qof aan kusoo baxna anaaba kowdii markaan soo booday lisoo xabadeeyey waa xabadii anna waa soo laabtay liima aqoonsanin shaqadeedan iska watay kuwa aa lagu dilin waa jiraan allah unaxariisayo kana asxaabta kale aad kasoo tagtay ka waran kuwa baxsaday ma jiraan waa jiraan qiyaasta intee ku qiyaasi kartaa inta baxsaday kolley aniga kuwa dhexaan ku jiray laakiin markaan soo baxay xero dad yaraa joogay koodina waxaa lagu joogay sideed boqol iyo toddobaatan iyo qadaadiic aa lagu joogay adi qiyaasada afar boqol meelahaasay joogaan ma ahan markii ugu horreysay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan weerar midi loo adeegsaday oo khasaare geystay ayaa waxauu ka dhacay meel u dhow xarunta ururka midooda yurub ee magaalada brussels ee dalka beljimka wararka laga helayo magaalada brussels ee caasimada dalka beljimka ayaa waxaay sheegayaan in ruux toorey ku hubaysan uu weerar ku qaaday dad ku sugnaa meel u dhow xarunta maamulka midooda yurub weerarku wuxuu si gaara uga dhacay goob laga raaco tareenada kuwa oo intooda badan ay isticmaalaan shaqaalaha xarunta midooda yurub waana aag muhiim ah oo ay ku xeeran yihiin xarumo diblomaasiyadeed amaba siyaasadeed oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalal ku boobay ururka midooda yurub inta la xaqiijiyey waxaa ku dhaawacmay weerarka saddex ruux kuwa oo midkooda xaaladus ay halis tahay waxaa xabsiga loo taxaabay ruuxa fuliyey weerarkan sida lagu sheegay war ka soo baxay booliiska dowladda beljamka bishii nofembar ee sanadkii tegay ayaa weerarkan la mid ah waxa uu ka dhacay meel u dhow xarunta leenanada laga raaco oo ku taalla waqooyiga magaalada baraasares waxaana lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska ee dalkaas warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa